aan gelaynaa kitaab kale oo kitaabaha mutadaawilka ah oo maaragtay aad iyo aad soomaalidu ay u isticmaalaan ka mid ah ayaan gelaynaa insha allah oo magaciisa la yidhaahdo tadkiratu ahlilyaqiin fii manaaqib asheekh muxyidiin taaliif asheekh cali ibni mumin ashaafici asoomaali alqaadiri ayaa alifahsanana waa kitaab la yidhaha tadkiratu ahlilyaqiin waa kitaabkaas weeye wuxuu yihi dubica calaa nafaqati almu'alif wa xuquuqu dabci maxfuuda lahu waa kana hay qofkii raba waa kitaabkaas suuqana waa hadda baryaha suuq xariiri buu ku noqdaana layidhi maaqaan hadda mindha waa la karaamaysan umalay bal hadda ardaygan baariga balaan akrino wixii uu ka qoray karaamaad shiika uu ka qoray yaan akrinayna karaamada ku taala safxada saddex iyo labaatanaad kitaabka macaleysa farta ma qabin waxa la yidhaha faras ma lahayn markaasaa mushkilo xoogaa naga qabsata akrintiisi faraha badnayd hay waxa ku yaalla hadalkaana ku yaalla karaamo waxa weeye safxada saddex iyo labaatanaad iyo afar iyo labaatanaad waatan waxa weeye waa wa min karaamaatihi min karaamaatihi waa min karaamaati shaykhii weeye sheekhiisa karaamaadkiisa mid kamida weeye wer wamin karaamaatihi radiallahu canhu ma akhbaranii bihi sheekh nafsuhu qaala qubida ruuxu muriidi asheekh abi bakrin abi bakrin indeer malakulmowt waa yahay bikayri idni ya malakulmowt aydan la-aanteeda waxau qaada u yidhi muriidkayga sheekh abibakar fa adragtu markaasaan ka daba tegina wa radagtu ruuxa minhu ruuxiyan kasoo celshay ilaa jasadii jirkiisaan celshay fa xaya waa noolaaday fa qultu lahu waxaan ku yihi talidus bacdu bacdu sabcata awlaadin toddoba caruuraad kadib dhalaysaana ariis fa walada waa dhaliyo وأخبرنا الشيخ أبو بكر المذكور رضي الله أيضا قال أبو بكر كي نفتس أيوة رميه وأبو بكر بنت رواية ولا سنة لي كي بنت ولا سنة لي نفتس إيشا كيو قال لما قبض لما قبض عزرائيل وروحي عزرائيل مركو نفتي إذا قبل وزير عزرائيل وحلا رمجرا ملك مولا ليلة ملك موت عزرائيل وركي يهودا مركو روحي إذا قبل وزير ayaa daara waa duulay wadaada bi waa ila tegay ilaa samaawaat cirkow ilaada asagu xaggoo jooga markuu warinaya qisada daara bi wadaada bi ila samaawaat kuwa xaggoo jooga asaga ruuxii siyaaba la wadaa asaguna ruuxa ma raacay tolow asna ma la socda macajazadii miya waa ila duulay yidhi samada ilaada fa adragnaa waxaan fa adrakanaa waxaa naga daba yimid shaykhuna asheekh muyadiin alcali aan naga daba yimid fiihina samaawaatku naga daba yimid yadiiraa saasna duulayo fajaawazanaa waana gudbay annagoo na dhaafooy duulimaadkii nagu dhaafooy ma diyaarad bayna miya farajaxa waa noqday wawaqafa waa soo istaagay janbana dhinaxay u istaagay faqaala wer waa asma anoo maqlayo anoo maqlaya xataa soo maqlayo waaba dhintee ma noolay ya waana asma anoo maqlayo waana arkaya kulaha ayuu wuxuu yidhi yaa casraa'iil casraa'iilow laa taqdir ma awoodi kartid calaa an taqbida inaad qiblooto ruuxa muriidii muriidkayga ruuxiisa bikayri idni idan la-aanteeda radiallahu tacaala canhu ayuu yihi wanafacnaa bihi allahuma laa tanfacnaa bihi taas tafsiirkeeda adinkaa la idinka rabaa midii hore lasoo noolnoolaynay waxba ma dhaafsiisna laakiin waxaa noo muuqda ninka muriidka xataa oo dhintay naftiisa waxa la noolaynayo ka mid yahay waxa yaraan ku tacaqiibanaynaa faalsanata xayaataka ayuha almuslim weligaa ma maqashay muslimow insaanan yuxyaa insaan la noolaynayo bacda maamaat markuu dhintay kadib wa alxaawala alkafir alcanid namruud ibna kancaan ninkii la dhihi jiray ma isku dayey an yuxyiya insaanan maata insaan dhintay inuu nooleeyo ma isku dayey ninkii asaga ahaa yaa markii la yidhi ilaahay waxbuu wuxuu nooleeyaa waxna waa dilaa muxuu sameeyey namruud laba nin ayuu sii daayay nina waa sii daayay nina waa dilay bogta laakiin nin dilay ma noolayn nin oo dilay ma soo noolayn ama nin dhintay maba noolayn maba isku dayin isagu ama saaxib haadi ilmanqaba isagu wax dhintooba iska noolaynaaba markaasuu toddoba sana toddoba caruurow kadbaxdii daldalaas ay wa kaanu aakhiraba ma jirtaba nimankaan aakhira maba rumaysnaa bislaada mararka qaar aakhiraba ma rumaysnaba ay iyo janno iyo naar waqra fi safxati arbaca cishriin hamsa cishriin ayadana akriyo waxa ku yaalla wax tiro badanoo dheer weeye waxa ku yaalla maaragtay inuu qeybka yaqaanaa ku taalo waxaan ka qabanaynaa meel dhexe wafaqadtu akhaahu sheekh cabdilqaadir waraytu ummahu sheekh cabdilqaadir aan arku yiri hooyadiis waan waayo sheekh cabdilqaadir hooyadiisa arkay waxay ahayd macnaha sheekh muxidiin sheekhiisa sheekh maxamed hooya ayuu ahaa mogta wuxuu diray nin buu diray wuxuu yihi lacagtaa waxaad siisaa sheekh cabdilqaadir oo sheekh muxidiin sheekh maxamed hooya ayaa dhalay sii markaasuu intaa baxay wuxuu yihi waxaan u tegu yiri maaragta sheekh ayaa waayey hooyadiisaan arkay markaasaan waxaan isku dayo inaan u dhiibo lacagta boqol shilin inaan siiyo waaqulaan ilaa balabay gaarsii ibnaka caruurkaaga sheekh cabdilqaadir gaarsii falamaa dakal dakaltu dakaltu yadii gacanteeda markaan geliyay fii kiisi jeebka markaan gacantii geliyey liikhraaji lmiati boqolkii inaan soo bixiyo darteed ayuu qaala sheekh muxuyudiin wuxuu igu yiri li aniga wuxuu waawa fii muqdisho isagoo muqdisho jooga yax ou yiri yax ou yiri ya waayo kelimatu zajrin waa kelima xanaanu yiri bilugatina anaga lugadeeda af soomaaliga yaxa waa kelimatu jirwogda markaa lacagtii inaa islaamtii u dhiiba damcay oo jaabkii gacanta geliy weri yax ou yiri weri ya kabar waay maasha allah saamsiga yadii gacantiiba kabtiir biyadii gacantii ku dhegay fartacadtu waan lushay bir wamtanaatu camaa aradtu wixii aan doonayna waa iska daayay wajabtu bacda dalika sheekh cabdilqaadir almakura waa balaqtu alcaada عادينا وقاسير فلما رجعت من الزيارة مررت بالشيخ محي الدين رضي الله تعالى عنه marka meesha u dambaysa ka rabnay ina ayagana wada rumaysan waxaa u dalay meesha u dambaysa oo وفي هذه المنقبة waxaa ku yaala ciddatu karaamaatin karaamooyin dhowr ah calamo cilmigu ayaa ka mid ogaalkiisa mukhaalafata rasuulihi rasuulkiisa mukhaalafadiisa uu ogyahay waa insaala sawtii dhawaaqiisa gaarsiinsa ogyahay ilayha sa u gaarsiiyo waaqdi yadii gacantiisa qabashadii biyadii uu ku qabtay maca kawni maa baynahumaa inta udhexaysa ayata masaafata kasrin masaafata kasrin oo dhex jawhar waa iyo xano ay kala joogaan isao meeshaa jooga u qabto wer gacanta saa u qabto marka meeshaan waxaa ku cad ardagan iyo sheekhuba waa wada rumaysanayaan hawlahan noocaana hawlahan oo qeybka inay ka warqabaan oy qeybka og yihiin waa rumaysanaayeen bal hadda ilaahayna subxaanahu watacaala muxuu ka yidhi maaragtay qeybkaas isagaa bal dhegayso ilaahay baa rasuulkiisa la hadlay wuxuu yidhi qul laa amliku linafsi nafcan walaa dara ولا أعلم الغيب ولو, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت